bsmi اllahi الرxman الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu اdducaaءi fi الصalaaة baabu bayaani xukmi اducaa'i ducada xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay ama ducooyinkii anwaacdeeda ama fadligeeda caddayntiisiiba u baab yahay fii salaati salaada dhexdeeda lagu ducaysto salaada dhexdeeda in lagu ducaysto xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay baabkan qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa camr bnu cuثmaan qaala akhbaranaa baqiya قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشةa أخبرته waxay u sheegtay أن رasuul اللahi صلى الله عليه ولي وسلم نبgu sلى الله عليه ولي وسلم kaana wuxuu ahaa ydcوu inuu yعnي ducaysanayo fيi صaلاatihi salaadiisa dhexdeeda اللaهuma إنii أcuudu bika min cadاabi الqبر وأcuudu bika min fitنaة المasيح الدجاaل وأcuudu bika min fitنaة الmaحyا والmamaat allaahuma yacnii nebigu waa ducaysan jiray salaadda dhexdeeda wuxuu dhihi jiray allaahuma yaa allaahu allow innii acuudu bika adaan ku magangelayaa min cadaabi alqabri baan kaa magangelayaa cadaabulqabriga ayb wa acuudu bika marka inuu cadaabulqabriga jiray tusaysaa wa acuudu bika ilaahu adaankaa adaan ku magangelayaa waxaan kaa magangelayaa marka min fitnati almasiixi addajaal masiixu dajaalka fitnadiisaan kaa magangelayaa masiixu dajaal fitnadiisaan kaa magangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda iyo walmamaati geerida ibnu daqiiq ilciid wuxuu yidhi fitnatu almaxyaa waxaa weeyaan waxa insaanka la soo gudboonaanayo inta uu nool yahay ee fidno ah adduunyo lagu fidnoobo iyo shahwo lagu fidnoobo iyo jahaalaad jahaalaad oo lagu fidnoobo dayb oo ay ugu badan tahay ama ugu weyn tahay buu leeyahay amrulkhaatima fidnada yacnii bani aadamka ku dhacaayo waxaa ugu weyn ama ugu daranba amrulkhaatima khaatimada arrinteeda ugu daran ayb marka taasaa ugu daran haddii sidaa marka loo dhigo fitnati almaxyaa waxaa soo gelaysa marka qofku marku dhimanayo oo uu sakaraadayo haddii khaatimada laga fidneeyo noloshii baa lagu fidneeyey walmamaat iyada fitnatulmamaat waxaa weeyaan cadaabulqabrigiiba in laga wado ama inay dhici karto cinda almowt fitnada qofka la fidneeyo amase waxa ka dambeeya geerida allaahuma innii acuudu bika ilaahu adaan kaa magangelayaa min alma'hami dembi dembigu waa sabab cuquubo lagu mutaysto walmaqrami qaan ama deyn ayaan ilaahu kaa magangelayaa maqram yacnii qaan qofka inuu qaamoobo oo deyn uu galo oo deyntiina markaa ay ka tan badato fa qaala qaa'ilun mid baa marka wuxuu yidhi riwaayada nasaa'i baa caddaynayso qaa'ilkaas caaisho laftirkeeda ayb siduu xaafidka uu tilmaamay oo riwaayada nasaa'i baa min طariiqi macmar can الzuhri ana saa'ila can dalika caaisha lafdigeedana wuxuu ahaa faqultu waxaan idhi bay tihi maa akara maa tastaciidu min almaqram faqaala qaa'ilun baa yidhi mid yidhaahda ayaa yidhi maa akara maa alla badanaa inta tastaciidu aa ka magangelaysid min almaqrami ay tastaciidu billaahi alla aa ka magangelaysid min almaqrami deynta ama qaanta faqaala waxa uu yidhi ina rajula ninkuu ama qofka idaa qarima hadduu deynoobo xadaa waa sheekaynayaa fakadaba been buu sheegayaa wa wacadda ballan buu dhigayaa fa akhlafa waa khilaafayaayo waa guub yeelayaa ayb ballantiina marka deyntii berriyan kuu imaanayaain ku siinayaa ma bixinaayo been buu sheegayaa marka beenna waa shee qofka hadday deyntu ka tan badato hadduu sheekeeyana beenuu sheegayaa hadduu ballan qaadana ballanta ma oofinayo marka wax keeni kara yacnii been iyo khiyaano yacnii been ballan laga baxo yaan ilaahay ka magangelaayo intaba marka waa asbaab dhibaato keeni karta waayo wuxuu nebiga ilaahay ka magangelaya xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa salaadda dhexdeeda in ducadan lagu akhriyo haddaa xadiidkan isagu meesha lagu akhrinayo ma sheegin salaad dhexdeedu yidhi salaada dhexdeeda marka waa badan tahay sujuuddaa ka mid a tashahudka danbaa ka mid ah ada xadiidkan marka riwaayadan abu daawuud kaana yadcuu fii salaatihi ayay leedahay laakiin riwaayada muslima caddaynayso iyadu waxay leedahay idaa qacada axadukum fi اtashahudi اlakhiir midkiin hadduu atexyaadka dambe uu fadhiisto falyastacid billaahi min arbacin ilaahay afar ha ka magan galo kuwaanuu marka tiriyey min cadaabi اlqabri wa min cadaabi jahannam wa min fitnati اlmaxya wاlmamaat wa min shari fitnati اlmasiixi اdajaal maxalka marka ducadan ay leedahay waa tashahudka dambowa culimmaduna waxay u badan yihiin ducadan inay sunno tahay oo aysa hadda waajib ahayn daawuus baa waxaa laga soo guuriyaa wiilkiisoo salaaddii dukanaayo inuu ka tegey oo uu yidhi ku celi salaadaada marka inay iska tahay waxaa dhici karta uun ku adkayn ay tahay maahane hadda yacnii wujuub maaha iyadu qofka hadduu inta salliga akhriyo atexyaadkii salligii la yimaado assalaamu calaykum iska yidhaahdo salaaddiisu waa taam noqoto way ansaxaysaa asmaada marka ku jirta camr bnu cuثmaan huwa bnu sacdin camr bnu cuثmaan bni saciid ibni kahiir abu xafs alximsi saduuqun akhraja lahu abu daawuud wاnasaa'iyi wabnu maaja baqiya waa baqiyat bnu اlwaliid shucayb waa ibnu abi xamza zuhri waa macruuf curwa iyo caaishana waana soo mareen qال xdثna mسdd wهو بن msرhد أبوالxaسن البصري qال أخبرnا cبداللahi بن dاwوd وهuو الkhuraybiي cبداللahi بن dاwوd الkhuraybi الbصري عن بن أbي laylى بن أbي laylى waa محمد بن cبدالرحمن بن أbي laylى صدوq سيء الحفظ جidا أkhرج lah البخhاaرiي تacليiقا وأصxاaب السنن الأربcة marka iبن أbي laylha waa iska ضaciif ضaciif dhow can haabiti اlbunaaniy waa haabit bn aslam albunaani wahuwa iqat akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can cabdiraxmaan bni abi leyla ayb cabdiraxmaan bnu abi leyla wa huwa iqat akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can abiihi aabbihiis marka abu leyla ayaa la yidhaha abu leyla magaciisa waxaa lagu sheegay bilaal wa qiila waxaa la yidhi daawuud ibni bilaal ibni uxayxa waa صaxaabi xaafidku taqriibka wuxuu ku yidhi abuleyla meesha kunyada yacni baabulkunaa haddaad tagta abuleyla ismuhu bilaal aw bulayl ismuhu bilaal aw bulaylin bitashiir aw bulaylun bitashiir wayuqaalu daawuudna waa la yidhi waqiila huwa yasaar waqiila aws walaqabuhu alyusr shahida uxudan wamaa bacdaha uxud iyo intii ka dambaysay ayuu xaadiray wacaasha ilaa khilaafati caliyin ilaa khilaafadii calina wou noolaa marka ma xadiid badna kolle akhraja lahu abu daawuud wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu fii camali اlyowmi wاlleyla waa sii siin iyo ya waa yani ramsigaas wabnu maaja qaala waxa uu yidhi sallaytu ilaa janbi rasuulillahi nabiga dhinaciisaan ku tukaday sala allahu calayh waali wasalam fii salaati tadawucin sunno salaaddeed fasamictuhu waan maqlay yaquulu isagoo dhahaya acuudu billaahi min annaar weylun liahli اnnaar sidaasoo dhahay acuudu billaahi ilaahay baan ka magangelayaa min annaari naar weylun waadi naareedaa liahli naari u sugnaaday xadiidkan marka moxamed bn cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaa laguayaa yani sanadkiisa ku jiro kaasayna ku daciifiyaan ayb mundiri sidaas uu tilmaamay inuu ninkan ku jiro moxamed bn cabdiraxmaan cabdiraxmaan maaha waa muxamedka kore ee sanadka meesha dhexdaa uga jiro ninkaabaa ku jiro isaguna saduuqun sayi xifdi jiddan ayaa layidhi ayb laakiin in salaada ilaahay naar looga magangeli karo de xadiidkii mucaad ninkii mucaad ay isqabteenoo salaaddii markuu ku dheereeyey yidhi inii laa acrifu dandanataka walaa dandanata mucaad ee maxaad samaysaa marka la yidhi as'alu اllaha aljanna wa acuudu bihi min annaar ilaahay baan janno weydiistaa naarna waa ka magan galaa kaasaa tusaaya marka in naar laga magangel yani salaaddii dhexdeeda in sidaa laga yeeli karo ayb tanaa marka taasaa daliil u aban halkan marka fii salaati tadawucin buu yidhi culammada qaar baa waxay qabaan qur-aanka dhexdiisa qofka markuu tasbiix soo maro ama meel ilaahay wax lagu weydiista ah iyo duco saasoo kale hadday soo marto qiraa'ada dhexdeeda salaaddu hadday sunno tahay waa lagu dhihi karaa hadday farad tahayna maya qaarna waxay leeyihin farad iyo sunno intaba waa lagu wada dhihi karaa imaamu shaaficina kuwaa danbuu ka mid yahay sida bayhaqi uu tilmaamay ayb qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala akhbaranaa cabdullaahi bni wahbin qaala akhbaranii yuunus wahuwa bnu yaziid alayli can ibni shihaab can abi salamata bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata qaal qaama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigaa istaagay ila salaati buu isu taagay wa qumnaa macahu waan annaguna waan isla taagnay oo maciisaan yacnii istaagnay faqaala acraabiyun mid reebaadiya baa marka wuxuu yidhi fi salaati salaadda dhexdeeda wuxuu ku yidhi allaahuma arxamnii ilaahu ii naxariiso oo muxamedanna u naxariiso walaa tarxam macanaa yacnii annaga la jirkeenna aniga iyo moxamed yacnii la jirkeenna ama maceenna ha u naxariisanin axaddan qof kale ayb annaga u noo naxariiso uu leeyahay falamaa sallama rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu markuu salaamo noqsada qaala lilacraabiyi buu wuxuu ku yidhi laqad taxajarta waxaad cidhiidhisay waasican shay waasica baad cidhiidhisay ood cidhiidhi gelisay yuriidu wuxuu rabaa raxmat allaahi caza wajal naxariista ilaahay buu ka wadaa abu daawuud marka wuxuu u jeedaa meeshaan ninkan salaadda dhexdeedau ku ducaystay ee nebigu ma dhihin war salaadda dhexdeeda laguma ducaysta maadaama uunan dhihin kaannahu aqara waa inuu waa u qiray ducadii waa loo qiray isaga laakiin waxaa la diiday usluubka ou maraya in uu wax shay waasica ou yacnii ciriiriyaa laga diiday laakiin ha ducaysanin lama dhihin walidaalika marka tarjamada iyo baabka meeshaas iska waafaqayo ile nebigu yacnii iqraaraa ku jiro meeshan uu u qiray waxaa kaloo laga qaadanayaa marka ducada atixyaadka dambe marka lagu jiro qofku hadduu salliga nebiga akhriyo riwaayaadka waxay tilmaamayaan uma liyatakhayar min adducaa'i acjabahu ha ka doorto ducada midda uu u jacayl badan yahay liyatakayarkaas markaa culimmada qaar waxay yidhahdaan intii nebiga ka soo aroortay inta uu aadka u jecel yahay markaas ha ka qaato qaarna waxay leeyihin maya oo iطlaaqiisaasaaba sax ahe ducadii isagu markaa uu rabo ha ducaysto ha ahaata hadday doonto duco markaa khayr adduunye mid aakhira khayr adduunye keliya khayr adduunye keliya in salaadda lagu ducaysto qaar culimmada ka midaa diidaya ayb oo asxaabu shaafici qaarka shaaficiyada qaarkood way diidayaan qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin wahuwa abu khaytamata الnasaa'i waa ninkuu muslim aad uga badsadayba kun iyo taqriiban laba boqol oo xadiid meelahaasu ka wariyey qaala akhbaranaa wakiicun wahuwa bnu اljaraax alru'aasi abu sufyaan can israa'iil huwa bnu yuunus ibn abi isxaaq asabiici israa'iil bnu yuunus ibn abi isxaaq asabiici abu isxaaq uu ka warinaya awowgiis waay israa'iil ibnu yuunus ibn abi isxaaq asabiici baa layidhahda waxaa la yidhahdaa marka ahbatu اnnaasi fii abi isxaaq abi isxaaq marka laga warinaayo ninka ugu ahbatsan oo hadday iskhilaafaan asxaabu abi isxaaq ragga isagaa yacni waxaa weeyaan la hormariyaa ayb mararka qaar waxaa dhici karta sufyaanu thawri iyo shucbe in laga hormariya ayb iyadoo weliba la ogyahay in la yidhi ahbatu اnnaasi fii abi isxaaq waa sufyaan athawri iyo shucba labadooda hadday xadiidka abi isxaaq isku khilaafaanna falqowlu qowlu اhawriyi sharx cilali tirmidiga ibnu rajab saasuu dhahaaimaam axmed ka soo guurina haddana iyagoo labada saa ay yihiin baa waxay isku raaceen xadiid laa nikaaxa ilaa biwaliyin inuu mursal yahay mursal ahaanay u wariyeen ayaga israa'iilkanna wuxuu u wariyey isagoo mutasila can abi burda can abi muusa can اnebiy sal l slm bukhaari iyo a'immada xadiidka waxay rajaxeen riwaayat israa'iil ayb qariinada marka xadiid jadihi waaye aaduu marka cinaayo gaaruu siiyey aad u fara badan can abi isxaaq can muslimin اlbaطiin muslim albaطiin muslim ibnu cimraan wa yuqaalu ibnu abi cimraan ayaa la yidhaha abu cabdillaahi اlkuufi hiqaة akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can saciid bni jubayr can ibni cabaas ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa qara'a hadduu aqhriyay sabixisma rabbika alaclaa qaala wuxuu dhahayey subxaana rabbiya alaclaa saa buu dhahayey sabixisma rabbika alaclaa markuu yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa buu hoos u dhahayay salaadihii marka sunno miyaa farad miyaa lama kala sheegin tan qaala abu daawuud marka culammada ilaaqaya waxay leeyihiin marka farad iyo sunna waa lagu dhihi karaa marka sida qaala abu daawuud khuulifa wakiicun wakiic waa la khilaafa fii hada alxadiidi xadiidkan rawaahu abuu wakiicin abuu wakiic wakiic aabbihii baa xadiidka wariyey iyo washucbatu iyo shucbo can abi isxaaqay ka wariyeen can saciid ibni jubayr can ibni cabbaas mowquufan xadiidka isagoo mowquuf oo ibni cabbaas ku eg laakiin hadda wakiic can dariiqi israa'iil can abi isxaaq xadiidka isagoo marfuuc uu yimid ayb sidaasna waa ku saxiix qaala xadaanaa moxamed bnu اlmuhanى wahuwa abuu muusa azamin qaala xadaanii moxamed bnu jacfar wahuwa gundar albasri qaala akhbaranaa shucbة can muusa bni abi caaئiشha muusa bnu abi caaئiشha huwa hiqaة min aطabqa alkhaamisa wa kaana yursil qaala waxau yidhi muusa kaana rajulu nin wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo fowqa beytihi gurigiisa korkiisuu ku tukanayey ninbaa gurigiisa dushiisa ku tukanayay wa kaana wuxuu ahaa idaa qara'a haddii uu akhriyo laysa daalika biqaadirin calaa an yuxiya almowta qaala wuxuu dhahayey subxaanaka fabala subxaanaka fabala ayuu dhahayey fasa'aluuhu way su'aaleen can daalika kaagaa bay su'aaleen faqaala wuxuu yidhi samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu calayh waalihi wasalam nebigan sidaa ka maqlay buu yidhi alaysa daalika biqaadirin calaa an yuxya almowta nebigan ka maqlay isagoo subxaanaka fabalaa isagoo dhahaya ayb xukuma middaanina marka farad iyo sunna looma kala qaadin waa dilada marka lama kala qaadaya culammada dhahayso ay qabsanayaanay ka mid tahay qaala abuu daawuud qaala axmedu yucjibunii waxaa cajab gelinayo oon jecelahay fi lfariidati salaadda faradka dhexdeeda an yadcuwa inuu ku ducaysto bimaa fi lqur'aani waxa qur-aanka ku jiro mas'alo fiqiyaba abuu daawuud halkan ka muujinaya wuxuu leeyahay sujuuddii waxaa la ogsoon yahay waxaa layska reebay in qur-aan lagu akhriyo in lagu ducaystaana hadda sujuuddii waxaa weeyaan waa sujuudi dhexdeeda ha lagu ducaystaan leedi marka ducooyinka qur-aanka ku jira ma la akhrin karaa imaam axmed wuxuu leeyahay waa la akhrin karaa weliba taas waan jecelahay buu leeyahay biniyati ducaa baad adiga marka u akhrisanay ma ahn ada qur-aan qiraa'a ma aha ujeedkahay marka rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar qofka hadduu ku akhristo sujuuddii waxba ma bi'inin qur-aanuu ku akhriyo la dhehi maayo ayb baabu miqdaari اrukuuci wاsujuudi rukuucda iyo sujuudda qadarkooda xukunka yacnii waxa ku soo arooray caddayntiisa u baabbiya baabkan marka isaga waxaa weeyaan rukuucda iyo sujuudda intee in la egaa marka lagu hakanayaa qadar intee in la egaa rukuucda lagu jiraa sujuudda lagu jiraya qaala xadaanaa musadadu qaala akhbaranaa khaalid bnu cabdillaahi huwa aaxaan khaalid bnu cabdillahi alwaasiti aaxaan qaala akhbaranaa saciidu اljurayriyu saciid ibnu iyaas aljurayri jurayri iyo jariiri iyo xariiri waa mu'talif iyo mukhtalif wa huwa hiqaة min alkhaamisa ikhtalada qabla mowtihi bialaai sanawaat saddex sano intaanu dhimanin ka hor baa xoogaha ikhtilaad ku dhacay akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can الsacdiyi can abiihi ow can camihi tarjamadan marka asacdiyu can abiihi ow camihi baabu lmubhamaadka markaa fiirsa taqriibka ibnu xajar sidaanuu yidhi asacdiyu can abiihi ow cammihi qaala ramaqtu الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalam xadiidkaanuu ishaarayba marka laa yucrafu majhuul waay ayb laa yucrafu lam yusama lama magacaabin min aثaaliثa طabqa ثaaliثa weeyaan akhraja lahu abu daawuud xadiidkan laftirkiisu ishaaray marka taqriibka الsacdiyu can abiihi ow can camihi qaala ramaqtu الnabiya sal اl ly slam yacnii ninka xadiidkaas warinaayo majhuul waayo ka wadaa aabbihiis ama adeerkiisaasna lama yaqaano oo sidaas un mubhamkaas ibhaamkaasaa ku jiro qaala waxau yidhi ramaqtu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigan ayaan u dhabagalay oon u kuurgalay fakaana yatamakanu fakaana wuxuu ahaa yatamakkanu inuu aad yacni u tamakunaayo oo ugu xasilaayo fii rukuucihi iyo wasujuudihi rukuucdiisa iyo sujuuddiisa qadra maa yaquulu intuu ka yidhaahdo subxaana allaahi wabixamdihi alaaan intuu subxaana allaahi wabixamdihi alaaan saddex jeer uu ka yidhaahdo ayuu sujuudda iyo rukuucda ku xasilayay ayb xadiidkan isaga marka waxaa weeyaan ninkan baa mundiri markaa wuxuu tilmaamay dacfigiisu ishaareeya waxuu yidhi asacdiyu majhuulun ayb nacam aahaar kale iyo waxyaabo kalena dib buu ka keeni doonaayo jiro ha ahay aahaar kale iyo waxyaabo kalea dhici karta yani kuwo kaloo iskood saxiix u ahba jiraba oo baabka ku soo arooray qاaل xadaثna cabdالmلك بن marwan alأhwaaزiyu meeshaan ninkan cabdالmلك بن marwan alأhwaaزi warkiisu waa badan yahay تhdiib اkamaalka mizi cabdالmلك ibn marwan alأhwaaزi iyo cabdالmلك ibn marwan ibn qaariض albصri alxadaa hal ninow ka dhigay oo wuxuu yidhi cabdulmelik ibnu marwan ibni qaarid wa huwa alahwaasiyu cabdulmelik ibnu marwan alahwaasi waa mid oo ka dhiga tahdiibulkamaalka ibnu xajar taqriibu tahdiibka laba cabdulmelik ibnu marwaanuu dhigay wuxuu qoray cabdulmelik ibnu marwan ibni qaarid albasri daal ayuu ugu ramsiyey akhraja lahu abu daawuud wuxuunu yidhi marka cabdulmelik ibnu marwan ibni qaarib albasri alxadaa jaaru abilwaliid wa imaamu masjidi abi caasim masjid abi caasim imaamkiisu ahay hiqatun akhraja lahu abu daawuud buur markuu kaa sheegay ayuu hoosta wuxuu ku dhigay haddana cabdulmelik ibnu marwan alahwaasi ramsina wuxuu uga dhigay tamyiiz ramsigaas tamyiizka tamyiiz markuu yidhaha wuxuu ka wadaa qofkaani wax riwaayo ah kuma laha kutubu sita laakiin nin kale maadaama uu magaciisa u eg yahay kala soocid dartiisa u keenay maahane nin ay riwaayo uga jirta ma aha kutubu sita tamyiizku marka saasuu ka wadaa haddaa aragta marka qofka isagoo tamyiiz ugu dhigay macnaheedu waxay tahay waxaa laga soocayaa kuwo kale ee asagu riwaayo kuma leh sitada ummahaatu sita wax riwaayo kuma leh cabdulmelik ibnu marwan alahwaasi wuxuu leeyahay marka ibnu xajar tamyiizkuu ku dhigay marka macnaha waxaa weeyaan ninkan ahwaasiga ma ahane waa ibnu qaaridka hore cabdulmelik ibnu marwan alahwaasina wax riwaayaa kuma le saasuu isagu u wataa laakiin tahdiibulkamaalka oo aslu aslihi ah ilaa taqriibka asalkiisa waa tahdiibu tahdiib tahdiibu tahdiib asalkiisuna waxaa weeyaan tahdiibulkamaal tahdiibulkamaalkii mizi isagu hal ninuu ka dhigay labadoodaba taas oo miziyaana fiican sida hadda muuqanaysa sababtoo ah abu daawuud waa kan isagaa caddeeyo cabdulmelik ibni marwan alahwaasi isagaa marka nisbadii sheegayba marka nisbadan ninkan sidan nisbada u leh laysa lahu dikrun fi lkutubi sita haddii la yidhaaho waxaa weeyaan tana diidaysaa wax hadda nusakh ku tacalluqana ma ahan wax nusakh nusakhdii baa kala bedelan la dhahayana maaha mar hadduu yacnii isaga laftirkiisa saniicuhu waxaa weeyaan uun haddii si loo fiirsho inay uun isku mid yihiin ayb sidaas marka mizii sheegaayo waa isku mid un cabdulmelik ibnu marwan ibni qaarib albasri jaaru abilwaliid wa imaamu masjidi abi caasim hiqatun akhraja lahu abu daawuud ayb ibnu qaaridkaas huwa alahwaasiyu nafsuhu ahwaasi waa isaga unbaa ahwaasigan ayb haddii aan sidaas la dhihin waxay noqonaysaa tamyiizkan ibnu xajar taqriibka war inuu ku jira ayb oo ninkan uu marka tamyiizka ku sheegayaa marka abu daawuud riwaayo ku leh ayb qaala akhbaranaa abu caamir wahuwa alcaqadi waabu daawuud wahuwa abu daawuud aطayaalisi can ibni abi di'bin ayb can isxaaqa bni yaziid alhudali isxaaq bni yaziid alhudali majhuul أkرج lh أbu dاud والتirmidي وبن mاaجة عن cwn بن abdلaahi عan cabdاللahi بن mascuud cwn بن cabdاللahi بن cتبة بن mascuud الhudلي ثiqة cاabid عan cabdاللahi بن mascuudi qaala qaala rasuul الlahi sl اه عl sلم إida rakaca أxadكم midkiin hadduu rukuuco falyaqul ha yidhaahdo ثaلaaثa maraatin saddex jeer subxaana rabiي الcaظiim ثaلaaثan وadalika kaasina adnaahu inta ugu yarowaayo faidaa sajada hadduu sujuudayo falyaqul subxaana rabbiya alaclaa alaaan ha yidhaahdo wadalika kaagaasina adnaahu inta ugu yar way qaala abu daawuud wahada mursalun xadiidkan marka waa mursalo inqiaaca ku jiro ka wadaa cawnun cawn lam yudrik cabdallaahi cabdullaahi bni mascuud ma soo gaarin inqiaaca meeshaas uga jiro laakiin baabkan saxaabadii baa waxaa ka soo arooray yacni aahaar fara badan iyo taabiciinta oo cali bn abi aalib radia allahu canhu waxaa la wariyey inuu dhihi jiray annahu kaana yaquulu fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim alaaan wa fii sujuudihi subxaana rabbiya alaclaa alaaan saddex jeer buu dhihi jiray ibnu mascuud isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi idaa rakaca hadduu ibnu mascuud rukuuco wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihi alaaan ayb iyo faziyaada wasujuudu sujuudana alaaan saddex jeer baa la dhahayaa faziyaada iyo ka badan ibnu cabbaas isagu wuxuu yidhi irkac xataa tastamkina rukuuc ilaa aad si fiican uga xasisho ayb xataa tastamkina kafaaka min rukbatayka labadaada calaacalood ilaa ay jilbaha ka gaaraan oo aad uga qabato qadra alaai tasbiixaatin saddex subxaana rabbiya alcadiim inta aad ka tiraahdid waa inaad xasishaa buu yidhi wuxuu ku xadiday ibnu cabbaas isaga uu qadar uga dhigay saddex tasbiix xasanulbasri isagu wuxuu yidhi ataamu min asujuudi sabcan sida ugu fiicanoo dhammaystirnaanta badan waa toddobo ayb walmujzi'u alaaun saddexna inta kaa gudaysa waay saddex ugu yaraan saddex jeer waa inaad yacni qadar saddex jeer aa ka dhihi karto waa inaad xasishaa ayb waxaa kaloo xasanulbasri uu yidhi alladii yarfacu ra'sahu qabla an yaquula subxaana allahi alaaan fainamaa salaatuhu naqru qofka madaxiisa sujuudda kor uga soo qaadaayo inta uunan dhihin saddex subxaana rabbiya alaclaa waa qof salaaddiisu naqri waayo marka dumaniino mabaleba kaasn aahaartan marka waxaa laga ogaanaa ugu yaraan saddex in markaa dumaniinadu inay saddex qadarkeedu ay tahay fuqahadu marka markay leeyihin saddex subxaana allaahi saddex subxaana rabbi alcadiim ama saddex yacni subxaana rabbiya alaclaa meel kale kama keenin ayaka nacam ibn cali ibn abi aalib iyo ibnu cabbaas iyo ibnu mascuud iyo meelahanay ka keeneen ayb waa inta markaa ugu yar waaye saddexdaas waa siduu xasanulbasri uu sheegayo in la akriyo iyada laba mas'alaa marka meesha isgarab taalla waxay tahay mas'alo qadarka adiga lagaa rabo inaad xasisho qadarka lagaa rabo inaad rukuucda ku nagaato waa saddex subxaana rabbi alcadiim intii laga dhaho ayb waa markaad gacmahaaga jilbaha saarto kadib saddex subxaana rabbi alcadiim laakiin in subxaana rabbi alcadiim la akriyo subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim in la akriyo takbiiraatulintiqaalka in lala imaado xukunkeedu iyada maxay tahay ibnu siriin iyo mujaahid iyo thawri iyo imaamu shaafici iyo waxay ku tageen ilaa cadami wujuubihaa inaynan waajib ahayn waajibku waa inaad un rukuucdaa lagaa raba adig subxaana rabbi alcadiim sunno waay waajib iyadu hadduu qofka ka tago rukuucdii laakiin uu ku xasilo intii qadarkii dabadeed uu iska ictidaalo salaaddiis waa ansaxaysaayb imaam axmedna isaga in yani waajib inay tahay buu sheegay xanaabilada iyagu marka waajib iyo arkaan waa u kala duwan tahay salaadda iyaga yacni waxyaabaha salaadda haddii laga tago ay dhici karto inay iska ansaxdo amaba amase yacni sujuudu sahw in lagu kabaa ay suurtagal tahay waxyaabaha waajibaad inay ku sheegaan baa dhici karto marka imaam axmed isagu atixiyaadka koowaad iyo subxaana rabbi alcadiimtan iyo waajibaad buu ku tilmaamaan waajibaadka marka bacdu naas waxaa dhici karta inay arkaan u maleeyaan oo hadhow marka ay yidhahdaan salaadda waaba ka buray qofkii iloobo kale iyo sidaa marka inay u nisbeeyaan saasna ma aha sideedaba yacni madaahibta laftirkooda ama fuqahada istilaaxaadkooda in la fahmo waa fiican tahay salaadda marka la joogo shaaficiyadu iyagu arkaan waxay leeyihiin shuruud iyo arkaan hay-aad iyo abcaad xanaabilada iyagu shuruud iyo arkaan iyo waajibaaday leeyihiin iyo sunan ayb shaaficiyadu marka meesha arkaan iyo waajibaad kala duwan meesha ay ka leedahay waa xajka keliya filxaji marka la joogo waajibaad iyo arkaanay u kala saarayaan meel kale oo waajibaad iyo arkaan ay cibaado hal cibaado ay ugu kala soocanayaan ma jiraan ayb xajka marka la joogo laakiin waajibaad iyo arkaan ay leeyihin arkaantu marka waxaa weeyaan wuquuf carafo oo kale haddii laga tago xajku aanu ansaxayni waajibaadna waxaa weeyaan wixii wax lagu bedeli karo alixraamu min almiiqaad iyo waxyaabahaas oo kale iyo dawaafulwidaaca iyo waajibaadey oo kale ina waxyaabahaas oo kale waajibaaday ku sheegayaan iyagu markaa beddelay yeelo karaan qofku hadduu ka tago xajkii marka rugni oo kale waaye ma dhahayaan marka xajka marka la joogo arkaan iyo waajibaad waa u kala labo meelaha kale marka la joogo laakiin maya waajibaad mala ayagu arkaan iyo waxay leeyihiin un abcaad ama hay-aad iyo waxyaabaha xanaabiladu ayaguse waajibaadku meelaha badanaa waa ku isticmaalaan ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bni moxamed aلzuhriyu marka intan waxay tusaysaa miqdaaru اrukuuc wasujuud inta ugu yar waa saddex subxaana rabi alcaiim ayb aahaartaasaa ku soo aroortay qaala xadaanaa cabdullaahi bni moxamed aلzuhriyu qaala akhbaranaa sufyaan qaala xadaanii ismaaciil bnu umaya qaala samictu acraabiyan yaquulu samictu abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu اllahi sal ly slam man qara'a minkum qofkii idinka idinka midoo akhriya bitiini waazaytuun faintahaa ilaa aakhirihaa gaaro alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin falyaqul hadhaho balaa wa ana calaa daalika min ashaahidiin ha yidhaahdo waman qara'a laa uqsimu biyowmi alqiyaama faintahaa gaaro ilaa alaysa daalika biqaadirin calaa an yuxyiya almowta falyaqul balaa ha yidhaahdo waman qara'a waalmursalaati qofkii akhriyo fabalaga fabiayi xadiidin bacdahu yu'minuun falyaqul aamanaa billahi ha yidhaahdo qaala ismaaciil ismaaciil bnu umaya waxa uu yidhi dahabtu waan tegey uciidu anoo ku celinayo xadiidkii oo ga ceshanayo cala arajuli alacraabiyi ninkii reebaadiyaha ahaa wa anduru markaa aan fiirinayo bal lacallahu yanii lacallahu yaxfad bal inuu xifdisan yahay in kale waa imtixaanu rabaa inuu ka qaado ayaanka bacdi ayuu ninkii u tegey xadiidkii ka warran fa qaala wuxuu yidhi yabna akhii adeer atadunnu ma waxaad moodaysaa annii aniga lam axfadhu inaanan xifdinin laqad xajajtu waxaan xajiyey buu yidhi sitiina xajatan lixdan xaj maa minhaa xajatun xaj ka mid ma aha ilaa wa ana anigu acrifu waan garanaya albaciira ratiga alladii xajajtu calayhi aan ku soo xajiyey lixdan sanaan xajinayo marka lixdankaasana yani ratiga aan xajka ku aadayey waa xasuusanaya buu yidhi sidau ahaa marka inaan ilooba maad moodaysaa buu leeyahay calaa kullin marka acraabigan isagada lama yaqaano acraabigan lama yaqaano walidaalikay marka culammada qaarkood marka ay ku daciifiyaan oo waxay yidhaahdeen alacraabiyu majhuulun acraabigan waa majhuul qaala xadaanaa axmed bnu saalix wbnu raafic axmed bnu saalix almisri wbnu raafic huwa moxamed bnu raafic qaala ahbaranaa cabdullaahi bnu ibraahiima bni cumara bni kaysaan ayb huwa sancaaniyu abu yaziid saduuqun akhraja lahu abu daawuud waاnnasaa'i qaala xadaanii abii aabihii marka waxaa weeyaan ibraahiim bnu cumara bni kaysaan wahuwa saduuqun akhraja lahu abu daawuud wbnu maaja abu daawuud waاnnasaa'i can wahbi bni maanuus ayb wahbi bnu maanuus albasri naziilu اlyaman mastuurun akhraja lahu abu daawuud waاnnasaa'i qaala samictu saciida bna jubayr baan maqlay yaquul isagoo leh samictu anas bna maalikin yaquul hadda marka xadiidka hadda aan soo dhaafaynay calaaqal lama leh hadda tarjamada ayb xadiidkan hadda soo dhaafaynay tarjamada miqdaaru rukuuci wa sujuuda hadda rukuuc iyo sujuudna ka hadli maayo waxaa dhici karta marka inuu nusaakhda qaarkood inay yanii wax ku ay abwaabtan marka ay dhex geliyeen oo min tasarufi nusaakh inay tahay iyo inay calaaqo un si khafiya inay leedahayna waa iska suurtagal ayb waxuu leeyahy marka yaquulu saciid bnu jubayran maqlay yaquul isagoo dhahay samictu anas bna maalikin yaquul maa sallaytu waraa'a axadin qof gadaashii ma aanan ku tukanin bacda rasuuli illahi sal ly slam ashbaha ugaga ekaansho badan salaatan xagga salaadda birasuulillahi sal ly slam ugaga ekaansho badan min hada alfataa ninkan dhallinyarada ah yacnii cumara bni cabdilcasiis buu u jeedaa qaala wuxuu yidhi faxasarnaa waxaanu qiyaasnay fii rukuucihi rukuucdiisa cashra tasbiixaatin aan ka qiyaasnay toban subxaana rabbi alcadiim wa fii sujuudihina cashra tasbiixaat marka labaa toban toddobo ayaad mooddaa inay ugu dhexdhexaadsan tahay qofku laasiyama hadduu imaam yahay inuu toddobo kale inuu ka dhigo xasanulbasri siduu tilmaam maxaa yeelay adigii dadkii waad ka hormaraysaa imaam haddaad tahay dadkiina dad iska culusaa ku jiro oo aad u culus oo ay dhici karto ictidaalka markuu ka soo tegayo sujuudda u soo socdo cabaar inuu iska soo hoobanayo haddaad saddex unqaac ka siiso subxaana rabbi alcaiim subxana rabbi alcaiim subxana rabbi alcaiim samic allah hore ka dhahda ama subxaana rabbi alclaa subxaana rabbi alclaa subxana rabbi alclaa allahu akbar ka soo dhahda maku soo gaarayo qofkaas laakiin toddoba haddaad ka dhigto waxaa weeyaan inta adiga ziyaadada kugu noqonayso iyada waxay uga go'aysaa intay kaa dambeeyaan waa qofka imaamku marka culamada qaar saasay sheegaan waana wax wej leh wej bay leedahay xasanulbasrina marka saasoo kale waa kii tilmaam marka tamaamka toddoba toddobadaasa marka aad u wanaagsan qaala abu daawuud qaala axmed bnu saalix qultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi yani wxuu ka wada cabdullahi bn ibraahiimka maanuus aw maabuus faqaala wuxuu yidhi ama cabdurasaaq cabdurasaaq fayaquulu wuxuu dhahayey maabuus wa amaa xifdii aniga xifdigaygase famaanuus aniga xifdigayga maanuus ayaa ku jiro saasaan u xifdiyey magacaan laakiin cabdurasaaq wuxuu dhihi jiray ibni hamaami sancaani maabuus xifdigiisii iyo wixii kale marka masaa'il musalax uu ku tacalluqdo wa hada lafdu bni raafic weeyaan kanna qaala axmed can saciid bni jubayr axmed bnu saalix isaga wuxuu yidhi can saciid bni jubayr can anas bni maalik can saciid bni jubayr meesha samictu a isaga axmed bnu saalix can buu ku keenay baabun ay hada kani baabun baab weyaan alrajulu qofka yudriku limaama imaamka soo gaaraya saajidan isagoo sujuudsan kayfa yasnacu sidee buu yeelayaa waa kala hormarqofku hadduu imaamka soo gaaro isagoo markaas sujuud uu ku soo gaaro muxuu samaynayaa ragcadaas ma tirsanaa mase ma tirsanayo tarjamada wuxuu sheegaya ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris wahuwa duhli أن سcيiد بن الحكم هو الجuمحي ولاء أbو محمد المصري ثقة hبت فقيه من كباaر العاشhرة قال xadثهم نافع بن يزيد u sheegay qال xadaثنيi يحيى بن أبي سليمان يحyى بن أبي سليمان هو أبو صالح لين الحديث عن زيد بن أبي العتاaب الشامي هو شامي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة صلاة ذات ماذان ونحن أنه سجود سجود سن فاسجدوا سجودا ولا تعدوها هترسن أو هترسننا شيئا وحبها كترننا ركعة يعني ركعة هترسننا ومن أدرك الركعة ركعة قفك سوقار والركوع ذا faqad adraka asalaata salaaddii waa soo gaaray qofka isaga yani waxaa weyaan salaadda waa soo gaaray ninkii ragcada hadda rukuucdaa loo jeedaa xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya laba mas'alo oo fiqi ah mas'alada koowaad waxay tahay qofku haddii imaamkiisa sujuudsan uu soo gaaro waa la qabsan karaa markuu la qabsanaa see yeelaya allaahu akbar takbiirat ulixraam salaaddaa ku xidhanto kadib marka tartiib unbuu ayuu hoos u aadayaan allaahu akbar sujuudi unbuu tegaa marka ayb ma u baahno marka takbiiro labaad allahu akbar labaad inuu ku celiyo haddana uu la yimaado uma baahno sababtoo ah takbiiradaa waxay tahay ma leh imaam unbaad adigu gaaraysaa maan adna kuuma tirsana maxaa yeele adiga hadday kuu tirsanaa lahayd allahu akbar markaad tidhaahdid allahu akbarta qiyaamka waxa ku xigi karaa waa rukuuc qiraa'ain rukuucaa ku xigta soo maa xagee marka allahu akbar inta tiraahdana sujuud aad aadaysid wax adig kuu xisaaban ma aha takbiir ma laha marka takbiiratulintiqaal meeshaas ma laha adna kuuma tirsana midda labaad yacnii imaam aad hadda mutaabacaynaysana ma jiro oo takbiiradiisa raacayso oo imaamkaasoo allahu akbar dhahaya maba soo gaarinba adiga soo madax dhulka ku hayo unbaad soo gaartay walidaalika marka allaahu akbar hoos un iska aad waxba adoon takbiirsanin ayb waxaa iyada marka masala marka taas waay bacd الnaas marka waxay u malaynayaan sujuud inaan imaam lagu soo gaari karin yani waxaan u jeedaa sujuudda inaan lagala qabsan karin ayb wax dhahaya taas male iyada sujuuddaa marka waan ragcada lagu tirinaynin ma ahane isaga yani waxaa weya waa kala qabsan kartaa meeshaas tirmidi isaga waxuuba soo aroorina inay afdal tahay saas maxaa yeelay rukuuca sujuudda aad la imaanayso dheeraadka derajo waay waa derajo intaa iska taagnaa lahayd mas'alada labaad uu sheegaa waxay tahay haddii rukuuc aa ku soo gaartid imaamkoo rukuucsan in la tirsanaayo xadiidku sheegaa ragcadaas waana mas'alada marka jumhuurulculamaa ay u badan yihiin ibnu rajabna uu ka soo naqliyey saxaabo fara badan oo yacnii ay ka mid yihiin cali iyo ay ka mid yihiin iyo abu hurayre iyo dad badan uu ka soo guuriyey yaa iyadu jirta nacam ayb oo markaa rag badan uu ka soo guuriye abu hurayre yacnii wuxuu ka soo guuriyey cali iyo ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo zayd ibnu haabit iyo abu hurayre iyo intaasba wuxuu ka soo guuriyey inay tirsan jireen ragcada rukuucda ay ku soo gaareen ayb ibnu cumar isaga waxaa laga wariyey mar mararka ka mida inuunan tirsanin laakiin ibnu rajab wuxuu yidhi waxaa lagu xambaarayaa inuu ka shakiyey war armaad rukuucdii ku soo gaarin marmada adiga laftirkaa ka shakinaysaa jirto allahu akbar markaad tihaahdid allahu akbar tihaahdid rukuucda aadid imaamkiina uu samic allahu soo dhahay isla markiiba markaa isagoo rukuucsantalow ma ku soo gaartay mase kuma soo gaarin ixtiyaadku markaa wuxuu ku jiraa inaadan tirinin ragcadaas xaaladda marka ibnu cumar saasaa lagu xambaarayaa buu yidhaahdaa rukuucda markaa imaamka la qabsanaysa ogow allahu akbar waa dhahe allahu akbar takbiiratulintiqaalka waa tirsane maxay aday kuu xisaaban tahay markaas nacam ta sujuudda lamid ma aha meeshaas iyaan laysku qaldin labadaa meel allahu akbar allahu akbar waa leedahay iyada middaas soo ma fahmi ibnu mascuud isagu saasoo kale saxaabadaas saas ka keenay imaam maaligna muwadaa wuxuu ku yidhi balaqanii can abi hurayra waxaa iga soo gaartay annahu qaala man adraka rakcata adraka sajda ninkii rukuucda ku soo gaaro ragcada waa soo gaaray wa huwa qowlu caamati culamaaءi اlamsaar yidhi ibnu rajab culamaau lamsaar qowlkay qabaan saas waayo qowlka kalena shuduuda u nisbeeyey qowlkaa marka isaga yani uu shuduudka u nisbaynaya imaam albukhaari baa ku tegey fii kitaabihi juزء اlqiraa'a ibnu rajabna wuxuu yidhi imaam اlbukhaari siduu kuufiyiinta aad mas'alada qiraa'ada ugu radinayay ayay xaggaas la aadday buu yidhi xoogaa saasuu tilmaamay isagoo marka wuxuu dhihi jiray maya abu hurayrowna deliisho jiray oo abu hurayra wuxuu dhihi jiray buu leeyahay riwaayatii riwaayat moxamed bn isxaaq ayuu xujaysanaya wuxuu leeyahay moxamed bn isxaaq riwaayadiisa waxay tilmaamaysaa abu hurayra inuunan tirsa jirin ayb macno marka isagoo saasoo kaleu sheegay inaan ragcadaas uusan tirsa jirin laakiin abu hurayra laba riwaaya laga hayaa cabdiraxmaan bnu isxaaqna in la tanuu wariyey in la tirsanayo labada markay culamaaulxadiid fiiriyeenna cabdiraxmaan bnu isxaaq iyo moxamed bnu isxaaq labadooda cabdiraxmaankaa xoog badan maxaa yeele cabdiraxmaanka waa min rijaali muslimba laakiin moxamed bnu isxaaq bukhaari iyo muslim bukhaarina tacliiq inuu uga wariye maana si kale ugama warinin muslimna ixtijaaj ugama soo saarin maqruun isagoo ah unbuu ka wariyey mutaabaco ahaan walidaalika labadooda ninkan baa xoog badan laakiin imaamu lbukhaari waa cagsiye isaga cabdiraxmaanka daciifuu yidhi ibnu isxaaqa roon marka tilmiidii ibni khusayma abubakr asibqi isagana kitaabuba ka alifay fii hadihi اlmas'ala khaasatan calaa kullin mas'aladan saxaabada qowlkay u badnaayeen weliba xataa saxaabadii arkaysay in qiraa'o la akhriyo faatixadu ay waajib tahay raggii arkaayey iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciin iyo a'immada imaamu shaafici iyo kale waxay arkaan in la tirsado mar haddaad rukuucda kusoo gaarto laakiin waa goormaad waa markaad rukuucda ku soo gaarto oo adiga aada hubto waay imaamkiioo yacnii markaa sii kacaya haddaad la qabsato markaasoo kale ha tirinin waxaa la mida iyadana allahu akbar isagoo taaganaa ku soo gaartay laakiin meel faatixada bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin waaba rukuucayba iska rukuuc marka haddaan rukuucdana ragcadaa waa iska tirsanaysaa maxaa yeele daruuro unbaa kuu geynaysa haddii ka waran marka laakiin aad wax kale ku mashquusho allahu akbar baa tihi ducaa istiftaaxa iska akhrisa intaa ducaaul-istiftaaxi meelaha malaha ku jirta ayuu imaamka iska rukuucay adigii faatixada ma aqrinin allahu akbar baa tiri markaas inaad la timaado maxaa yeele adaa sunno ku mashquulay adoo waajibka ciriiri kugu yahay fiqigu marka wuxuu keenaa inaadan sunno ku mashquulin adoo waajibkii marka ruknigii meesha uu yaallo waa inaad isla markii faatixada un bilowdo ayb ma garan ayb xadiidkan marka macnahaasuu tilmaamaya laakiin ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu sheegay xadiidkan xaakim baa soo saaray yuu yidhi waana saxiix yeelay isnaadkiisana waxaa ku jira man ducifa dabaraani sidoo kale waa soo saaray iyo keyrkiis min riwaayati cabdilxamiid ibni cabdiraxmaan ibni اlazhar can abiihi can الnabiy sal ا ly slam waisnaaduhu jayidun xaafidku wuxuu yidhi wuxuu yidhi marka xaafidka maahane alxaafid moxamed bn cabdilwaaxid almaqdisi wuxuu yidhi laa aclamu lahu cila xadiidkaa dambe cillo uma ogi buu calaa kullin marka axaadiidtaa marka laysku geeyana waa saxiix muxuu xukume ama waa maqbuul xasan baabu acdaa'i sujuudi sujuudda xubnaheediibuu u baab yahay caddaynteeda qaala xadaanaa musadadun wasulaymaanu bnu xarbin qaala ahbaranaa xamaad bnu zayd sulaymaan bnu xarb waa abu ayuub ilwaashixi musadad waa macruuf qaala ahbaranaa xamaad bnu zayd huwa bnu dirham albasri can camr bni diinaar can daawuus can ibni cabaas can اnebiy sala اllahu alيyh ali wasalam qaal waxau yidhi umirtu waxaa lay faray qaala xamaadun xamaad wuxuu yidhi umira nebiyukum nebigiinna waxaa la faray nina umirtu buu yidhi nina umira nebiyukum isku macno nebigiinna waxaa la faray an yasjuda inuu sujuudo calaa sabcatin toddoba korkeed uu ka sujuudo ayb walaa yakufa inuunan celcelinin shacran tin walaa hawban marana aanu celcelinin tin iyo maro inuusan celcelinin maro inuunan celcelinin macnaheedu waa tin inaanu celcelinin laba macnay noqon kartaa tinta inuusan celinin bimacnaa inuunan tinta dabin uusan xirin wey ayb waa tii la naahiyey qofka inuu tukada isagoo macquus ah laba macnaa marka tan ay leedahay walaa yakufa shacran tinta celinteeda laba suuro waaye ama inaad taaka wax ku xirto amase in yacnii macnaha labaad waxaa weyaan tintii oo dheerba maalan qofka tintiisii baa tin marka waxaa weeyaan jilicsan ah marka halkaas meelahaasoo kale gaaraysaa tintiisa markuu sujuudaya marka waa ka soo hordhacaysaa markaasuu celcelinaa maanta dhan taas marka cumar waa reebi jiray xadiidkana waa reebay cumarna waa diidi jiray ayb iyo saxaabadu way reebi jireen marka haddaad adiga tintii marka celcelinteeda labadaas macnaa marka ku suura gala in marka taaka ama wax lagu qabtana ma aha in marka waxana ma ahan in marka iyadoo iyadoo sii daysan mar walba inuu celceliyana ma ah walaa yakufa shacran walaa hawban mare inuunan celcelininna macnaheedu waxaa weeyaan hadday daruuro keenaysa marada in la celceliyaa wax dhiba ma laha oo daruurada say ku keenaya marada aad wadataa maro ciriirib ah nacam oo haddaadan celcelinin cawradii waa muuqanaysa inaad celcelisa markaas waaba waajibba nacam ayb soo ma fahmin oo saxaabada xadiidtii marka waxaa soo arooraysa aan soo marnay oo aan ku soo marnay satruulcawra saxaabadu inay marada intay halkaas ku xirtaan intay labada dhinac ka laalaadiyaan meeshaas ay ku xihan jireen ka hay-ati sibyaan oo kale oo markay sujuudayaan ama rukuucayaanna ay saa isugu soo celceli jireen ma la dhahayo walaa yakufa hawban maankan soo gelayso ee waxaa weeyaan qofku inuu maryaha laalaabo ama uu celiyo isagoo wax daruura keenaysa aanay jirin maalan cimaamadiiba u celcelinayaa wuxuu celcelinayaa marka qamiiskii macawistiiba u celcelinayaa oo kor hadba u qaadayaa sii daynayaa taas waa wax la diidayawalaa yakufa hawban ibnu rajab marka walaa yakufa shacranna labadaas tawjiihu sheegay walaa hawbanna labadanba wuxuu sheegay in laba loo kala qaadaya mid bannaan iyo midanba mid kan bannaane ama waajibka waaba midaan aan sheegno tan kalena marka waa ilaa iyadoon wax daruuraa keenaynin qofka inuu celceliyo maanta dhan maryihiisa imaamu albukhaari saniiciisa wuxuu tusaa salaadda dhexdeeda in maryaha lagu celceliyo in la reebay amaa khaarija salaad hadduu maryaha laalaabto ama uu xaydxayto wax dhiba ma laha waxaa laga hadla waa salaadda dhexdeeda tabwiibka imaamu albukhaarina saas saas laakiin ibnu xajar isa wuxuu sheegay salaadda iyo inuu ku sameeyo qabla salaad intuu sameeyo ku galo intaba ma fiicnawaa karaaha ku jirtu sheegay qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala amba'anaa shucba marka sujuuddana waa toddoba xubnood toddoba isagaa fasiri doona qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala anba'anaa shucba can camri bni diinaar can daawuus can ibni cabaasin can اnebiy sal ly slam qaal umirtu waxaa lay faray warubbamaa qaala umira nebiyukum nebigiinna waxaa la faray inuu yidhaahdaa la arkaa an yasjuda inuu ka sujuudo calaa sabcati aaraab ay calىa sabcati acdaa toddoba xubnood qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala ahbaranaa bakrun yacni bna mudr bakr bnu mudr bni moxamed bni xakiim almisri weeyaan wahuwa hiqaة habtun akhraja lahu albukhaari wamuslim waabuu daawuud watirmidi waالnasaa'i can ibni اlhaad yaziid ibn اlhaad yaziid bn cabdillahi bn اlhaad alleyfi can moxamed bni ibraahim wahuwa taymiyu can caamir bni sacdin wahuwa bnu abi waqaas can اlcabaas bni cabdilmuطalib annahu samica rasuula اllahi sal ly slam yaquul idaa sajada alcabdu addoonku hadduu sujuudayo sajada macahu waxaa maciisa la sujuudayo la rabaa inay la sujuudaan sabcatu aaraabin toddoba xubnood wejhuhu wejigiisa yaa la sujuudaya wa kafaahu labadiisa calaacalood wa rukbataahu labadiisa jilbood wa qadamaahu labadiisa gomadood jilibku isagu inuu asturan yahay culammadu waaba u badan yihiin ayb ayb jilibka isaga warkiisa ma badna laakiin gacmaha iyo lugaha iyo lugahana uf baaba la baneeyeyba nacam qofkii in la labisto waa la baneeyey qofkiina laazim qofka waa ku tukanaa soo maha ayb gacmihii iyaga laftirkooda marka in mararka qaarkood ay ku laabi jireen go-o weyn oo qabow dartiis iyo kalena waa iyaduna waa soo marnay wejigaa marka aad ay uga hadhadlaan inuu wejigu faydan yahayo waxba aanay saatir ounan jabaado aanay ku asturnayna la rabaa iyo iyo siyaabaha marka ay uga hadhadlaanoo war badan ku jiraan wa rukbataahu labadiisa jilbood wa qadamaahu labadiisa gomadood qaala axdaanaa axmed ibnu xambal qaala ahbaranaa ismaaciil yacni bna ibraahiim ismaaciil ibnu ibraahim ibni miqsam huwa bnu culaya can ayuub can naafic can ibni cumara rafacahu qaal ina alyadayni labada gacmood tasjudaani way sujuudayaan kamaa yasjudu lwajhu wejiga sow sujuudayoo kale waidaa wadaca axadukum midkiin hadduu dhigo wajhahu wejigiisa dhulka dhigo falyadac yadayhi labadiisa gacmood ha dhigo labada gacmood iyagana dhulka ha dhigo waidaa rafacahu hadduu kor yeelana wejigiisa uu kor u qaadana falyarfachumaa labadiisa gacmood kor ha u qaado baabu sujuudi cala alanfi waljabhati sankii iyo wejigii in lagu sujuudo korkooda xukunka ku soo aroora caddayntiisa weji unbaa haddaayana loo sheegayo wejiga maxaa ka mida sankaa ka mida wejiga waxaa ka mida sanka abwaabtan iyo waxa ka dambeeya aadaab yacnii axkaamta sujuudda uu ka gelaa sujuudduna waxay ka soo bilaabmaysaa samic allahu liman xamida markuu qofka ka soo dhammaado yay bilaabmaysaa maxay ku bilaabantaa takbiiray ku bilaabmay uma maxaa ku xiga marka gacmihii iyo jilbihii kee la hormarina waa soo marnay gacmihii in la hormarinayo sujuudi baa markaas kabacdi imaanayso soo saamasaddexdaasay marka ku imaanay isaga marka imaamulbukhaariya tartiibtaasoo kale ku socday isaga oo imaamulbukhaari koow abwaabu sujuud markuu bilaabayo wuxuu ka bilaabayba fadlu sujuud iyo markuu sheegay kadib wuxuu ku bilaabay takbiiratulintiqaalka sujuudda takbiiratulintiqaalkaasu marka wuxuu yidhi yukabiru bilhuwiyi xiina yasjudu nacam takbiiradaasoo u samaynayo ka bilaabo wuxuu yidhi wuu kibaaranayaa wuxuu la kibaaranayaa hoobashada yukabiru wuu takbiirsanayaa waa kibaaranayaa bilhuwiyi hoobashadou la kibaaranaya isagoo sii hoobanayo allaahu akbar dhaha ayb taasuu ku bilaabay waana cumar bnu lkhadaab iyo ilaa saddex afar saxaabi ayuu ibnu rajab fatxulbaariga uu sheegay iyo taabiciin tiro badan iyo aqwaalul a'ima a'immadu laba unbay ay sheegaan buu yidhaahday takbiiradii ilaa sujuudda in la gaarsiiyo ama inaan la gaarsiinin laakiin markii la hoobanayo la bilaabo xoogaha marka aan saa loo sii dheeraynin ka bacdi laakiin hoobashada ay la socoto madka ilaa yacnii in la gaarsiiyo rukuucda la gaarsiiyo oo hoobashada yani waxaa ujeedaa sujuudda lala gaaro yacnii hoobashada lagu wadaana loo badan yahay taasuu tiayb hadda fahmay u baahan tahay wax caadaad waxaa iska jira yacnii aad hadda shaa'ic isaga soo oo wakhtiyadan dhow bilowday nacam ayb qofka isagoo taaganoo samic allaahu liman xamida allaahu akbar kabacdiiba marka hoobashadii gelaa nacam yaa laga soo naqliyey fahamkaas nacam ibnu rajab aqwaalul a'ima u sheega ninna warkaas kamaba sheegin maba soo qaadinba meeshaas xaggaa kumaba leexanin nawowi sidoo kale majmuuca ma ku leexanin isaganaayb soo ma garanin haddii la yidhaha marka xadiid abi xumayd baa wuxuu leeyahay kaana yukabiru uma yacni yasjud waxaan waxaa weeyaan marka camalkan salaada sida loo camal falaayo kitaabka iyo sunnadii calaa fahmi salafi saalixay ahayde wax intaasoo quruun aan jirin hadda in xadiidka qof hadda jooga uu ka fahmo waa dalaaldalaal haddii lahaayana waxaa fiican in saxaabadii laga soo naqliyo iyo a'immadii diinka aan ka soo gaarinoo salafka ahayn haddii kale hadda waxaa weeyaan wix ummadda laga celinayo lagu dhacayo marka waxaad arkaya marka dad a'immaa oo saasoo kale yeelayo waa taagan yaha qofkii allaahu akbar cabaarka bacdiyo sii rukuuca dadkii marka adiga maxaa lagu addoonsaday dadka ma inay adig ku fiiriyaana mase allahu akbartaada inay dhegaystaan allahu akbar markaad tidhaahdo qofkaa rukuuca adigina weli waa taagan tahay hadhow marka wuxuu ku leeyahay anii sunnadiiaan ku dhaqmaa saa laga rabaa inuu ilaaliyo xagee sunnadii maxay tahay marka yaa uga dayanaysa sunnadan saxaabigaad uga dayanayso yaa waayse salaaduna yacni waxaa weeyaan laa jadiida fii axkaami salaa axkaamta salaadda wax cusub kuma jiraan kitaabuu ka alifay bakar abu zayd laa jadiida fi salaati ayb waa ina iska tahayba xataa meel hadda sheekh alalbani tasriix uu ku caddeeyana maba oginba xataa yaa looga dayana qadiima u xadiidan culimmada joogto kolley mas'ale uu ka rabto waayo dadka sidaas yeelo waxay isku qanciyeen unbaa laga rabaa baa marka halkaasuu imaam bukhaari uu ka bilaabay baabka sidaasoon u baabaystay in yani cinda yani bilhu takbiiradii iyo hoobashadii inay isla jiraan ayb shuraaxdiisiina saasay sheegeen ibnu rajab sharxiisa laga fiirina ayb bacdeen marka wuxuu galay jilbaha iyo gacmaha kee la hormarinaa kadib saasuu ku waday marka ayb baabu sujuudi cala alanfi waاljabhati qaala xadaana bnu اlmuhanaa هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال أخبرنا صفوان بن عيسى طيب هو الزهري أبو محمد البصري القسام ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الرؤية ولا أركي على جبهته جبهتيسا وحال أركي وجهيسا وعلى أرنبته yacnii sankiisa darafteeda arnabada waxaa waaya sanka darafkiisaas sanka daraftiisaas hoose fooddaas sanka fooddiisa sankiisa fooddiisa aharu diini ayaa lagu arkay dhoobo raadkeed baa lagu arkay min salaatin salaad oo sallaahaa uu tujiye binnaasi dadka uu tujiyey markaa nebigu inuu sanka ka sujuudi jiray sanka inuu ka sujuudi jiray iyo caddaynaya kan waa ficil amaa xadiidka nebiga sala allahu calayh ali wasalam amarka awaa noo imaan doonaa oo nebigu markuu wejiga sheegay wa ashaara ilaa anfihi sankiisana wou ishaaray marka axaadiidka marka iyada dee yani marka aqwaashan saxaabo keliya ma lehee xataa yacni waxaa riwaayaadku ay tilmaamayaan abu hurayra xadiidkiisa markuu sujuudaayo kaana yukabiru xiina yahwi saasoo kale xadiidka saasoo kale uu ku dhex sheegay meeshan ayb kaana yukabiru xiina yahwi iyada xadiid ahaanna waa u sugan tahay faham saxaaban waa kan qaala xadaثna moxamed bn yaxya wahuwa duhli qaala akhbarana cabdالrazaaq can macmarin naxwahu baabu صifati الsujuud صifa mau idiin qora mase kayfiya mxuu idin kayfa sujuudu mase صifa baabu صifati sujuudi sujuuddii sifadeeda caddaynteedii buu u baab yahay قال xdثna الربيع بن نافع wهو أbو توبة الحلبي أbو توبة قال أخبرنا شhريك عن أبي إسحاaq qاaل وصف لna البراء بن cاaزب uu noo tilmaamay فوaضca yadayhi labadiisa gacmoodou dhigay واctamada calىa رukbatayhi labadiisa jilboodna waa cuskaday وaraفca wou kor yeelay cajiizatahu n qaybtiisa dambe cajiizada marka meeshaa laftaa sinta ka hoosayso iyu kor u qaaday barida lafta ka korayso kor u qaaday sintiisiibuu kor u qaaday wa qaala haakada kaana rasuulullahi sal ly slam rasuulka sidan oo kale ayuu ayuusjidu u sujuudayey sidaanoo kalea nebigu u sujuudayey buu yidhi xadiidkan marka waa daciifo shariiku bnu cabdillaahi alnakhaci yaa ku jiro wahuwa saduuqun yukhdi'u kaiiran tagayara xifduhu mundu waliya alqadaa'a bilkuufa qaala xadaanaa muslim bnu ibraahiim marka waxaana ku jiro jilbaha inuu cuskanayo oo jilbihiisu inuu markaa uu cuskanayo ku taagsanayo qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala akhbaranaa shucba can qataada can anasin ana اnabiya sal l slm qaal nebigu wuxuu yidhi ictadiluu fi sujuudi sujuudda ku toosnaada walaa yaftarish yaanu goblanin axadukum midkiin diraacayhi dhudhumadiisa iftiraasha alkelbi eyga siduu u gobladoo kale yacnii iftiraashan kaiftiraashi alkelbi sida eygu u goblado jeeniyahoo kale yaan u goblanin midkiin marka waxaa laga qaadanaa marka sifatu sujuud waxaa weeyaan in xusladana kor loo qaado meeshaas marka dhudhumadana in dhulka kor looga qaado baabacada cad in dhulka lagu cuskado qaala xadaanaa qutayba qaala ahbaranaa sufyaan huwa bnu cuyayna can cubaydillaahi bni cabdillaahi can camihi yaziida bna alasam can camihi yaziida bni اlasam can maymuuna ana اnabiya sal ly slam nebiga kaana wuxuu ahaa idaa sajada hadduu sujuudayo jaafaa bayna yadayhi labadiisa gacmood waa fogeynayey waa kala fogeynayey xataa low ana bahmatan jaafaa waa kala dheeraynayay bayna yadayhi labadiisa gacmood dhexdooda marka labada gacmood wuxuu u jeedaa marka isaga gacanta iyo wixii ku aadan kala dheereyn labadiisa gacmood marka waa kala dheereynayey ayb jaafaa bayna yadayhi labadiisa gacmood waa kala fogeynaya xataa low anna bahmatan waxar araadad hadday doonto an tamura inay marto taxta yadayhi labadiisa gacmood hoostooda marad way maraysa yacnii dhudhumadiisana dhulka waa ka qaadayay xusulkana aada uga fogeynaya dhulka marka labada gacmoodna waa kala dheereynaya marka labada gacmood xoogaa intuu kala dheereeyo labadiisa gacmood wuxuu ku aadinaya dhagaha xoogaa yarna waa kala fogeynaya ila hadduu dhegta u dhoweeyo sidaasoo kale ma suuroobayse xoogaa buu kala dheeraynaya sidaas u dhahayaa marka waxar hadday doonto inay ka dusto waa ka dhexbixaysa ayb haddii marka ciriiri adiga uusa ku haynin oo haddaad ma'muumiin iyo la tukanayso ciriiri ou jira markaa dhib ma leh inaad ka tagto sidaas laakiin haddaad kaligaad tukanaysood makansan karto inaad sidaasoo kale yeesho qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamed annufayliyu qaala akhbaranaa zuhayrun qaala akhbaranaa abu isxaaq can itamiimiyi alladii tamiimiga yuxadiu bitafsiiri tafsiirka ka wariyo can ibni cabaas tamiimigan marka abu isxaaq yani waxaa la yidhahdaa magaciisa arbida arbidata tamiimi almufasir wahuwa saduuqun ayb can ibni cabaasin qaal ataytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigan u imid min khalfihi xagga dambaan kaga imid fara'aytu waxaan arkay bayaada ibdayhi kilkilihiisa caddaantooda wa huwa isaga oo mujahin yacnii kala fogeeyey mujahin isagoo kala fogeeyey ama mujahin isagoo fooraraba isagoo fooraro wa huwa isaga oo mujahin fooraro qad faraja uu kala geeyey yadayhi labadiisa gacmood uu kala fogeeyey kala dheereeyey markaa nebigaan arkay isagoo sujuudsanoo fooraro labadiisii gacmoodna kala geeyey kilkilihiisa caddaantoodana waa arkay buu leeyahy mujahin marka isagoo fooraro qad faraja banqad faraja isagoo kala geeyey yadayhi labadiisa gacmood qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala akhbaranaa cabaadun cabaad bnu raashid qaala akhbaranaa alxasan qaala akhbaranaa axmar bnu jaz'in saaxibu rasuuli اllahi sal ا ly slam cabaad bnu raashidkan huwa tamiimiyu saduuqun lahu owhaam xasankanna waa xasanulbasri axmar bnu jaz'in wa huwa صaxaabiyun tafarada biriwaayati canhu alxasan xasan keligii unbaa ka wariyey arday kale ma laha wax ka wariyey ana rasuula اllahi sal ا ly slam rasuulka kaana wuxuu ahaa idaa sajada hadduu sujuudayo jaafaa inuu kala dheeraynayo jaafaa waa dheeraynaya cadudayhi cududadiisa cadudayhi yacnii labadiisa cududood can jambayhi labadiisa dhinac waa ka fogeynaya xataa ilaa nawii xataa na'wiya ilaa aan uga cabsanno lahu isaga aan u cabsanno ilaa aan isaga u cabsanno aan u turno yanii markuu sida u kala fogeynayo yani amaa nebigu sidaan dhib ku noqotaaba ilaa aan iska dhahno ayb marka waxaa tanna laga qaadanayaa dhinacyada awal gacmaha la fogeynayo hadda gacantii meeshan yacni marka cududda halkan cadudayhi waa cududda waxaan soomaaliduba dhahano meeshaa marka muruqa ah yaa waxaa laga fogeynaya cududda waa garabka iyo xusulka inta u dhaxayso waxaa laga dheeraynaya marka dhinacyada oo saa inaa isugu soo qalloocsanta lama rabo fuqahadu iy waxay yidhahdaan naagaha waa loo ogolaya sababta tasaturay asal ku yihiin saas iyagu dhahaan xataa na'wiya sidaasuu marka nebigu yeeli jira xataa na'wiya low ilaaan kaga aan yacnii aan uga turno oo aan uga cabsannaba qaala xadaanaa cabdulmalik bnu shucayb bni leyt qaala ahbarana bnu wahbin qaala ahbarana leyt can daraaj sanadkan inta hore waa iska macruuf waa na soo martay can daraajin daraaj huwa abu samx qiila ismuhu cabduraxmaan saduuqun fii xadiidihi can ilhaytam dacfun halkan ninkaa ka warin maayaba can ibni xujayrata ibni xujayra waxaa la yidhaha cabduraxmaan ibnu xujayra magaciisa cabduraxmaan ibnu xujayrata almisri wahuwa ibnu xujayra alakbar ibnu xujayrat alakbara la hiqatun akhraja lahu muslimu walarbaca can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi idaa sajada axadukum midkiin hadduu sujuudayo falaa yaftarish younan goblanin yadayhi labadiisa gacmood iftiraasha alkelbi iftiraashan yacni goglasho kaftiraasha alkelbi eyga goglashadiisoo kale ah sida u goglado jeeniyaha walyadumaa ha isu geeyo fakidayhi labadiisa yanii labadiisa bowdiyood ha isku geeyo ha isku dumo baabkaanaan ku daraynaa ilaa wuxuu cilaaqo laleeyahay baabkan hadda soo dhaafnay baabu ruksati fii dalika lidaruurati baabu ruksati baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay fii daalika kaagaas la rukseeyo ishaarada intay ku dhaceen marka waxay ku dhacaysaa mujaafaadkii kala fogeyntii gacmihii la kala fogeynayo dhinacyada laga dheeraynayey oo aad in loo kala fogeeyey ay ahayd in la rukseeyey mararka qaar oo ah qofku isku soo aanu sidaa yeelin lidaruuratin laakiin waa goorma hadday daruuro jirto daruurada marka wuxuu u jeedaa haddii qofku uu maalan culus yahay oo ku dhibaatoonayo kale sujuuddii maalan imaamkii xoogaa waa ku daahayaa qofkii hadduu sidaas maanta dhan yihaaho waa daalayaa oo kale qofkii daalaya muxuu samaynaa waxaa u bannaan marka inuu xusullada inuu jilbaha saarto oo jilbihiisa markaa uu cuskado saasuu dhehdayan qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala akhbarana alleyt can ibni cajlaan can sumayin can abi saalix can abi hurayrata qaal ishtakaa asxaabu اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga asxaabtiisii baa cawdeen ila nebiyi nebigay u cawdeen nebigay u dacwoodeen sal l slam mashaqata sujuudi bay kaga cawdeen ay uga dacwoodeen sujuudda mashaqadeeda calayhim iyagoo korkooda ah ayay ka cabteen idanfarajuu hadday kala furaan idanfarajuu hadday yacnii xubnahooda ay kala furaan idanfarajuu hadday kala dheereeyaan oo iyagu marka ay kala furmaan oo xubnahoodu ay kala furaan idaa tafarajuuna nusaqo qaara dhigayaan waa isku macno faqaala waxau yidhi marka nebiga istaciinuu kaalmaysta birukabi jilbaha kaalmaysta jilbaha marka see loo kaalmaysanaya marka waxay leeyihin waxaa loo kaalmaysanayaa xusulladii in qofku marka uu jilbihiisa cuskado jilbahu cuskanaya bowdyaha iyo jilbaha iyo cuskanayaan ibnu cajlaan baa wuxuu yidhi wadalika an yadaca mirfaqayhi labadiisii jilboodo wuxuu saarayaa calaa rukbat labadiisa yacni xusullood ayuu calaa rukbatayhi saarayaa labadiisa jilbood idaa daala sujuud hadday sujuuddu dheeraato ayb saasuu marka u tilmaamay xadiidkan isaga marka sheekh ilalbani xadiidkan marka waa daciifiyey ciladana kolley waxaa dhici karta uu ku daciifiyey inay tahay xadiidka sufyaanu thawri iyo ibnu cuyayna ayaa wariyeen iyo kayrkoodba can sumayin can الnucmaan ibni abi cayaash can الnabiy sal ا ly slam mursalan xadiidka yacnii raggii xufaadda waaweynaa isagoo mursalay soo saareen wاlmursalu asaxu cinda daara quطniyi cinda albukhaariyi haye wa abi xaatim alraazi wالtirmidi wadaara quطni wagayrihim a'immadaas xadiidka marka bukhaari iyo abu xaatim alraazi iyo tirmidi iyo daara quطni waxay rajaxeen riwaayada mursalka ah macnaa xadiidkan marka wuxuu daciif ku yahay sida saxiixa dariiqa saxdaa waa xadiidkan isagoo mursala ayaa sax ah amaa dariiqan mowsuul ilaa nebiga gaaraayo oo yacnii waxaan u jeedaa saxaabigii la xusay sidaan dariiqan marka waa laga raajaxsanya waa daciif dariiqan dariiqiisa marka saxdaa waa mursal inuu yahay mursalkuna min aqsaami daciif waay marka xadiidku saasuu daciif ku yahay mar haddii la yidhi xadiidkan waa mursal waa daciif waaye macnaheedu xadiidku marka saas ciladiisu saas waaye ibnu rajab fatxulbaarigiisuu ku sheegay juska toddobaad safxada laba boqol afartan iyo shan wabilaahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina moxamed wcala alih saxbi slm